بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته And قضية المرأة أما قبضة iyo siduu walaalkee udhiga uu ku tilmaamay duulaanka lagu soo qaaday caalamka waa mawduuc in badan la wadwado in badanna laga hadlo kayfiyada loo cilaajinayo ama loo daweynayana waa lagu kala gedisan yahay gabadhu gaar ahaan marka la yidhaahdo mawduucay ku sheegaan tahriiri ilmara aw tacliimi ilmara iyo wixii ku saabsiisan oo aada moodo inay tahay fikrad kasoo gudubtay dhanka gaalada waayo dadka muslimiinta ah xuquuqda ragguna ma dejiyo dumarkuna ma dejiyo maadaamaa ninna xaq haynin gabadhana xaq haynin ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa ay ku jirto sharciga iyo qaanuunka isagu uu hayo kama jirto caalamulislaami wax la yidhaahdo xuquuq dumar baanu doodaya ama xuquuq caynkanaanu doodaya asal ka wada weyn bay dadka muslimiinta u doodaan oo ah ilaahay xaqiisii nebigu wuxuu ku lahaa salawaatu llahi wasalaamu alayhi mucaad ya mucaad atadri ma xaqu llahi cala alcibaad ayuu ka bilaabay nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh qofka xaqaasi gartaana xuquuqda ka hooseysa o dhan uu garanaya marka qofka garta xaqa addoomo uu alla ku leeyahay subxaana wa tacaala oo ah inay keligii caabudaan keligiina ka dambeeyaan isagana ka amar qaataan idan markaynu shareeco islaamiya dabaqno oo ilaahay kitaabkiisa qaadano kama jiro wax la yidhaahdo xuquuq rag xaq dumar xaq caruureed xaq caynkan ee qof waliba xaq uu leeyahay ilaahay baa u qoondeeyoo siiyey cidina cid xaqeeda ma qaadi karto amase ma duudsiin karto haddii markaa la rabo in la saxo matalan dulmi wuu dhici karaa haddii cid un dulmi ku dhaco cidduu doonaba ha noqdee ama ragga hala dulmiyo ama dumar hala dulmiyo ama caruur hala dulmiyo ama cid kale la dulmiyo saxeedu maaha in la yidhaahdo xaqii dumarka hala raadciye waa ha loo noqdo un ilahay kitaabkiisii weeyaan marka loo noqdo ilahay kitaabkiisii wuu saxmaysaa oo muraba kama imanayo waxaad markaa masalada tan moodaa inay tahay rag kale taariikhdood oo inaga dusha laynaga saarayo taariikhda ku saabsiisan dumarka iyo sida loola dhaqmayo iyo waa taariikh gaaleed iyo xuquuqdoodan iyo waxaa waayo masiixiyiinta ama waktiga christanka ahaayeen ha haato ama before christ ha ahaado markay romanska ahaayeen iyo greeg iyo hunuudii hore iyo adyaantii caalamka jirtay dhammaanteed dulmaa wada jiray dulmigaasi wada jiray dhammaantiina yani dulmigu ilaa xad buu gaadhsiisanaa matalan mu'tamaraadkooda qaarkood lagu baxsii jiray matalan qarnigii shanaad mu'tamar macon lagu qabto oo kale gabadhu ma jid khaliya mise horta ruuxba waa ku jirta waa mu'tamar dhan oo laysugu yimi in la ogaado gabadhu inay ruux leedahay inaanay ruux lahayn akhiiran waxay gebagabeeyeen oo yidhaahdeen ruux baa ku jirta laakiin mid cadaab ka baxsanaysa maaha bay dhahayn tii ciise hooyadii mooyaane yani inta kale dumarka oo dhan ruuxda ku jirta waa ahlu naar ruux ahlu naara ayaa ku jirtay kusoo gebagabeeyeen aaraada rijaalkoodaasi oo francisku matalan mu'tamar buu baxsi caynkaasi u qabtay laleeyahay gabadhu ma insaan ba ma bini aadan ba mise insaan maaha akhiiran waxay gebagabeeyeen waa insaan laakiin inay ninkunu shaqaystaa loogu talagalay waxaad garan kartaa markaasi afkaartaasi say usoo socotay ama loo soo wadwaday ilaa xad mu'tamaraadkooda qaarkood waa qabteen ruuxda ku jirta ama ruux bini aadan ba mise waa ruux xayawaan hadday ruuxiba ku jirto waa mu'tamaraadka dhan oo culuma isugu timi oo laga doodayo falaasifa joogto oo warkana joogo waxaynu odhan karnaa reer galbeed taariikh madoowo noocaasay lahaayeen ilaa xad qanuunkan ingiriisiku kun sideed boqol iyo shantii markay taariikhdu maraysay waktigaa xataa qanuunka ingiriisigu wuxuu ogolaa inuu ninku gabadhiisaba iibin karo qaanuunka great britain wuxuu ogolaa inuu ninku gabadhiisaba iibin karo weliba markaasuu qaanunku xadiday qiimaha lagu iibinayo lix beesadood kama badan karta buu yidhi lix beesadood bay ahayd waxa lagu iibin jiray uu ninku gabadhiisa ku gadayay nineteen thirty onekii kun sagaal boqol iyo koob iyo soddonkii baa nin kamidi nin ingiriisi islaantiisi iibiyey xaaskiisi iibiyey dabeetana dood maxkamadeed baa ka dhacday akhiiran qaadigii wuxuu soo saaray qaanuunka eighteen zero five in la joojiyay arrintan aanu xaq u lahayn sawral faransiya markay dhacday ee waxaa bilaabmay aragtiyahan tirada badan leh xataa sawral faransiyahan la yidhahdo xuquuqbay raadcaynaysa iyo warkaasi ay sheegaan waxaa mansuus ku ahaa masalan ilmaha yar iyo qofka waalan iyo gabadhu inay kaasirin yihiin oo aanay lahayn tasarufaad gebigoodba inaan loo ogolayn ilaa kun sagaal boqol iyo sideed iyo soddonkiibuu warkaasi soo socday waa markay soo saarayeen eighteen eighty onekii ayuu the married woman's act ingiriisku soo saarayaan rajaynaya waxa waxaan utiltilmaamayaa inaan sheego uun mujarad taariikha aan teena ahayn in la rabo inta laynoo dhigo in la yidhaahdo dumarkii baa la xoreynaya dabeetana inagana laynoo sameeyo ururo haweena ah oo dhammaantood waxay raadinayaan uu yahay in la xoreeyo haweenka cumuuman markaynu soo qabanno xataa falaasafadoodii casriyada dambe mathalan montisco maxaa la yidhahaa rosso voltaire august cont waxaasi oo dhami waa falaasafadii qarnigii sideed iyo tobnaad ee reer galbeedku waxay ahaayeen qoladii kasoo horjeeday xorriyadda dumarka iyo waxa la sheegay oo dhan culamaai taarikh say ka warramaan waxay dhahaan sawra sinaaciya markay timi ama industrial revolutionkii ayaa bedelay noloshii mujtamaca oo baadiyiinta laga soo baxay magaalooyin la yimi oo warshadihi waxaana shaqaalo u baahnaadeen shaqaalo jaban baa bilaabmay shaqaalaha jaban waxaa bilaabmay dumarkii in wax badan la siin waayo dumar iyo carruurtaba laga shaqaysiin jiray carruurtii kolaa u doodooday dumarkii xaqoodii baa la siin waayey akhiiran dumarkii waxay isku dayeen mudaharaada inay dhigaan kan inay sameeyaan xaqooda inay u doodaan xuquuqdoodii way wadeen maalinba mid bay dhacsanayeen maalin dhaweyd bay ahayd markii loo ogolaaday inay wax dooran karaan bale wadamada reer galbeed ee weli xuquuq bini aadamkaanu ka shaqeyna qaar baa koob iyo toddobaaatankii la ogolaaday gabadhi inay food ku ridi kartaba switzerland iyo nineteen seventy onekii baa la ogolaadayba inay footayn karto maaha in la dooran karo inay wax dooran karto francisca nineteen forty fivekii dagaalkii labaad marku ka baxayay buu ogolaaday raggoysii intii badnayd madheen ingiriisku nineteen twenty eightkii buu ogolaaday xaqa inay wax doora waayo dumarka waxay dhahan xaqeena dhacsan kari mayno ilaa iyo inaynu yeelano mooyaane dadkan la dooranayo inaynu inana kuwii arrimaheena u doodayo si aan u dooranno xaqul intikhraab baa la siiyey waa soo wadeen xaqu tarshiix baa markii dambe la siiyey waa soo wadeen inay madax noqon kartaa loo soo ogolaaday waa soo dagaalameen dagaalkoodii alxaraka annisaa-i alcaalamiya waxay gaadsiiyeen xad hayru macquula dunida qaybo badan oo kamida waxaynu odhan karnaa weliba qaybaha reer galbeeda wixiiba way la wareegeen raggii waa ka xoog badiyeen wax badan badan bay la wareegeen muctabaraadadoodii ugu dambeeyey ama aragtiyadooda ugu dambeeyey hadda waxay marayaan discriminationskii bay idhahdaan midab kala soocii dadka iyo xuquuqda dumarka ee la dacfinayo waxa ka hadhay keliya bay idhahdaan waa guurka guurku bay yidhahdeen waa sijin ama waa sex discrimination waa rayb waa kufsi la joogteeyey bay yidhahdeen gabadhan guriga lagu haysanaya xor ha u noqoto meeshay doontaa ka baxdo hadda waxay raadinayaan xaqa in nikaaxa la buriyo oo guurku inuu yahay weli man adis bay yidhahdaan man wanted adis bay ku sheegaan weli inuu yahay dheeraadku raggu doondoonayay marka guurkana ha laga takhalluso de waa kuwan hadda wada qanuun ilusraba in la bedelo maxaa family la odhan karaa reer maxaa la odhan karaa laba nina isfuula waa reer labada dumar isfuula waa reer ninka iyo gabadha isogolaa waa reer waxaanaad sheegaysaana kalaha laga baxa bay leeyihin wax nikaaxan la yidhaahda iyo guurkan iyo familigan oo dhami waa wax lagu lumayo idan iyaga meeshaasay kala dhacda su-aasha isweydiintale waxa weyaan inaga maxaa laynoogu yeedhaya haddaba inta aanan ka waramin waxa laynoogu yeedhayo waxaan jeclahay mawduuca horta aada baan u necbay inaan ka hadlo maha mawduucaan jeclay waayo waa usluub min asaaliibihim saan loo wada ayaa wuxuu yahay baa asal afkaartoodii nooc kamid umayn taxliilinayna laakiin intaanan odhan waxay noogu yeedhaysaan waa qaldan yihiin ama waa saxan yihiin ama waa caynkan wixii way madha dhaleene maxay dhaleen su-aashaasa isweydiin leh xaraka nisaa'iya alcaalamiya lawad lawadiioo midhay dhashay midhahoodi muxuu yihi waxaan jeclaya inaan waxoogaa midhaha horta dhashay ka warramo masalan waxa dhinacayga hadda yaalla boog uu qoray nin la yidhaahdo patrick j buchanan patrick j buchanan ninkan la yidhaahdaa waa nin saddex madaxweyne oo maraykana buu ahaa senior adfasor la taliyahooda sare ayuu ahaan jiray saddex jeerna madaxweynenimada maraykan ayuu isu soo sharaxay laba goor wuxuu iska soo sharaxay isagoo republican nominateska ah marna reform bartiga mid ay yidhahdaan buu two thousandkiina iska soo sharaxay xagga kale waa suxufi caan ah oo la yaqaano b c n b c news n b c ga tv-gan la yidhahdo iyo c n n ka tv-gan la yidhahdo programmada ugu caansan waa ninkii lahaan jiray masalan programka crossfireka la yidhahdo o kale c n n ku ilaa hadda soo daaya waa ninkii bilaabay ninkani buuggan uu qoray waa buug kamida the best seller books buugagta ugu fiicana la iibsado saya uu sheegay buugga ninka kan ma rabo inaan xayaysiiyo waayo ninkani waa nimanu aada u kala fognahay waa maxaa la yidhaahdaa midigta xag jirta waa christanka fog dee inana darafka kalaad malanay waa niman kala dheernay laakiin dhib bayna wada haysata uu ka warramaya dhibtayna wada haysata buuggiisa wuxuu u bixiyey the death of the west the death of the west geerida reer galbeedka uu bixiyey geerida reer galbeedka ninkani waa nin reer galbeeda haddana wuxuu ka warramayaa reer galbeedku inay geeriyoonayaan masalan canaawiinta buugga kani uu ka warramayo waa canaawiin aada u gariiba masalan ciwaanka koowaad waxaa la idhaha indangered species xayawaanada khatarta ku jira dabar go-aya waa ninka cad buu ka warramaya ninka cad weeyaan xayawaankan dabarka go-aya u sheegaya ciwaankiisa labaad waxaa la idhaha masalan where have all the children done war carruurtii oo dhame xagga qabatay dunidu way carruur laaday buu leeyahy oo dhalmadii baa la waayay ninkani wuxuu ka warramayaa markaa waa nin cidiyaha ku dirirsan oo ka warramaya mujtamaciisii maraykan ahaa inuu baaba'ayo iyo ninkii cadaaba inuu ka daba tago masalan chapterka koowaad baan jeclay markaa inaan waxoogaa ka soo qaato maxaan usoo qaadanayaa feminismkan la waday iyo dumarnimadan la wadiyo waxaan loo doodayay waxaan rabaa midhahay dhashay in la arko weliba midhahay dhasho oo dhan ma ka warramayo hal jaanib oo qura ayaan rabaa inaan tilmaamno waxa uu tilmaamaya uu leeyahay ciwaankaasi markuu qoro european buu yidhi are vanishing spices species waa london times ciwaan ay qortay reer galbeedku waa xayawaanaatun munqarida xayawaanaadka dabar go-aya wuxuu isagoo buuggan ka warramaya markaasi soo qaatay nin la yidhaaha better f druker oo nin caan ah oo boog la yaqaano macruufa management challenge for the twenty first century boog la yidhaha qoray wuxuu kasoo qaatay word uu ninkaasi leeyahay the most important single new certainty if only because there is no precedent for it in all history is the collapsing portrait in the developed world xaqiiqada qura buu leeyahay haddii aanay ahaynba taariikhdaba xaqiiqadii keliya markanayna soo martayo xaqiiqada keliya yacni aan ku muran lahayn waxa weeyaan buu yidhi dhashan sii maranaysa ee dunida horu martay leeya waxaynu naqaanaa ummadi mar kastoo dhasheedu uu soo badanayso in xadaaradeedii iyo dadnimadeedii iyo mujtamacakani uu hore usii marayo mar kastoo buu yidhi ummad dhasheedu ay sii yaraato sii gebagabowdana waxaynu garan karnaa buu leeyahay inay xadaarad iyo ummad sii baaba-aysa tahay waxaan odhan karaa buu yidhi waxay waxaanay la mid yihiin jeshirkaitka waa bisad ay dunida maanta leeyihiin waa bisadka sii dabargo-aya hala ilaaliyo ayuu la mid yahay buu leeyahay ninkii caddaama reer galbeedka ahaa wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo habayaaba inaa leedihiin weedhaha kani waa weedho hariib ah ee maxaa looga jeedaa cilmigan ijtimaac iyo sociology iyo waxaan marka laga warramaya adilada ugu kuuskuusana la isticmaalo ugu adag waa xisaayaadka yani waxaan xisaayaadka la tirakoobada la yidhaahdo waa adilada ugu ad adag ee ay yidhahdaan dhanna lagama dhaafo masalan ninkani wuxuu leeyahy kun sagaal boqol iyo lixdankii marka la isku daro buu yihi ninka cad ee ku noolaa yurub iyo america iyo australia iyo canada marka la isku wada daro ninka cada deganaa wuxuu ahaa buu leeya waa lixdankii toddoba boqol iyo konton milyan dunida dadka ku noolay oo dhamina waxay ahayn buu leeyay saddex bilyan taa macnaheedu waxa weeyaan waktigaa ninka cadi wuxuu udhigmaya quater ama afar meelood oo meel ahaan ayuu ninka cadi waxaa dadka dunida ku noolba ahaa buu leeyay afartan sanadood kadib haddaan tirada eegna buu leeyay waa labada kun taariikhda markay maraysa dadkii dunida ku noolaa wuu labanlaabmay wuxuu noqday maxay lix bilyan halkuu saddex bilyan ka ahaa lix kun oo milyan ama lix bilyan ayuu noqday ninka cadi isagu wuu istaagay buu leeyahy halkii uu sigistigii joogay muu soo dhaafin buu leeyahy see daraaddeed wuxuu leeyahay toddoba iyo afartanka wadan ee yurub ay ka kooban tahay hal wadan oo keliya ayaa jira oo laga bilaabo labada kun ilaa wakti indefinite a noolaan karo oo sii jiri kara inta kaleba way dabar go-aysaa buu leeyahy bal wee dhawfirs toddoba iyo afartanka wadan ee yurub ka kooban tahay buu leeyahy hal wadan baa jira buu leeyahy macalasif buu leeyay kaasina waa muslim buu ka noqday waa albania albania qura ayaa dhali karta si ay usii noolaato waxaan odhan karaa buu yihi europe has began to die yurub waxay bilowday buu leeyahy inay dhimato laba kun iyo konton markay taariikhda la gaadha buu leeyahy yani hadda laba kun iyo saddex baynu maraynaa toddoba iyo afartan sano o kale haddii lagu sii daro qarnigan aynu ku jirno bartamihiisa haddii la gaadho populationka dunida saddex bilyan oo kalea ku biiriya buu leeyahy waxaa noqon karaa haddii growth rateku saanu maanta yahay uu socdo ilaa sagaal bilyan sagaalkaa bilyan buu leeyahay boqolkiiba konton ka midi waxay ka iman doonaan asia iyo africa iyo latin america ninkii caddaaya yurub buu isagaya leeyahy boqol milyan buu hoos u dhacaya haddamaha isaga waxba ku biiraya isaga wax damba dhali maayo dhashi wa dhamaata waxaa ninkan cad ku socodaa buu leeyahay halka dunida saddex bilyan oo dadi kusoo biiri doonaan isaga waxa kasii go-i doona wuu sii yaraan doonaa wuxuu noqonayaa maxay boqol bilyan boqol milyan oo qof oo ninka cadabaa sii tirtirmaya buu yihi taa macnaheedu waxa weeyaan buu yihi kun sagaal boqol iyo lixdankii ninka cad afartii qof ee dunida kor marayaba mid baa caddaan ahaa labada kun marka hadda la jooga buu leeyahy lixdii qof ee dunida dul marayaba mid baa caddaan ah labada kun iyo kontonka marka la gaadhana tobankii qofba hal mida ayaa caddaana buu leeyahy tirakoobkan buu leeyahy maaha tirakoob anugu aan iska sameeyey waxaan ka soo qaatay buu leeyahy united nations world population prospectska ay soo saarto weliba revisionkii dambe ee two thousandkii la revise gareeyey iyo revisionka wixii lagu sii daray twenty eight february two thousand zero one ayaan kasoo qaatay buu leeyahy dib buu ugu noqday mar labaad wuxuu leeyahy iceland laga soo bilaabo buu yidhi ilaa rushiya laga tago labadii kun markay taariikhdu ahayd ninka cada deganaa waa toddoba boqol iyo sideed iyo labaatan milyan haddii la eega buu leeyahy sida ay imika wax u dhalaanun hadday wax u dhalaan oo nolosha ay sidaa unu socoto labada kun iyo kontonka lix boqol oo milyan bay dadkani noqon doonaan yani boqol iyo sideed iyo labaatan in ku dhadhow ayaa la waayaya stadi kale wuxuu sheegayaa buu leey inay noqonayaanba shan boqol iyo lix iyo konton oo xataa lixdan boqol inay hoos marayaan taariikhda yurub markaa dib loo baadho buu leeyahy taariikhda yurub oo dhan haddii dib loo baadho mar ay yurub yaraatay oo sidan oo kale ay u yaraatay buu leeyahy waa waktigay dhaci jiray wixii la odhan jiray black black black black waxa weeyaan kun saddex boqol iyo toddobiiyo afartankii ilaa labiiyo kontonkii ayaa daacuna ka dhaceen yurub waxaa la idhaha dadkii yurub degenaan jirayba one third baa la waayey saddex dalool oo dalool baa dhintay nasiib darra buu leeyahy kani kaana wuu ka fool xun yahay yurub saddex dalool oo dalool ku dhintay waayo buu yidhi kaasi inta badan wuxuu laynayay kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar iyo mid walba xanuunku dee ma kala aqoon buu leeyahy qof yar iyo qof weyne qof walba uu dilay laakiin iminka xaggan laga wadaa buu yidhi waa yar yar kun baan la dhalayno xagga yaryar baa ka dhamanaysa marka xataa kaasaa dhaamay buu leeyahy sidaa ayaa sheegaya waa jacqueline casum waa nin professor ah oo economic professor ah buug uu qoro la idhahaa the war against population dagaalka lagula jiro bini aadamka wuxuu leeyahay labaatan wadan ee dunida ugu dhasha yar leh labaatanka wadan ee dunida ugu dhasha yar leh sideed iyo toban baa yuruba buu leeyahy labada kalena kama sii foga waa jaban iyo wax la nooca reer kasta oo eurubiyani ama gabadh kasta oo yurubi buu leeyahy fertilitygeeda average fertilitygeeda haddaynu eegno wax dhalkeedu waa one point four macnihiisu waxa weeyaan laba qof oo kasta oo isqabaa waxay ahayd inay dhalaan maxay dee haddii la rabo inaan dadku korin ee uu intiisuu iska joogana labadoodii un labadii bedeli lahaa dhalaan de iyagu markay dawoobaan dhintaan ama gawoobaan shaqayn kari waayaan labadii booskooda buuxin lahaa inay buuxi inay dhalaan laakiin saani ma aha waa one point four way ka yartay haddii la rabo buu leeyahay in mujtamac ben vattenberg odaygii jarmalkii la odhan jiray haddii la rabo buu leeyahay mujtamac inuu koritaankiisu sax noqdo uu jiro waa inuu average fertility ratekaasi uu noqdaa two point one minimum ugu yaraan ugu yaraan waa inuu intaa noqdaa yacni labadii boqolee qof waa inay dhalaan laba boqol iyo toban qof haddii la rabo mujtamacaasi inuu si caadiya uu u jiro waxaan ka waramayaa buu yidhi waa zero population growth ma aha buu yidhi waxaan ka warramaya yani population kan korayn maaha ee waa zero population baan ka warramayaa buu leeyahy si kale haddaynu sheegno waxay sheegayaan waxa weeyaan xoolka xoolasha la sameeyo iyo kafanta la talo yurub kafantaa badan yani sanduuqan yare maydka lagu rido iyo xoolkan yare ilmuhu marka dhasho lagu rido labadaa marka lays dhinac dhiga bay leeyihin waxaa badan kafantaa badan macnaheedu markaa waa maxay dadku sii yaraanaya weeyaan sii maranaya haddii buu leeyahay yurub sidan ay maanta waxu dhasho unay waxu dhasho ahaato wakti aan sii fogeyn oo qarnigan dabayaaqadiisa yurub tiradeedu waxay noqon doontaa buu leeyahay laba boqol iyo toddoba milyan taa macnaheedu waxa weeyaan buu yidhi intay maanta tahay waxay hoos mari doontaa boqolkiiba soddon yani tirada ay maanta tahay waxay kasii yaraan doontaa boqolkiiba soddon halkaa markuu marayay buu su-aal isweydiiyey ilan eurubiankii oo dhan waa kan mariyey ee uu leeyahay wax waliba way sii yaraanayaan oo hoos bay usii socdaan su-aal buu isweydiiyey uu leeyahay why is this happening war waxani maxay inoogu dhacayaan maxaa dadkani u yaraanaya dabeetana cilooyin buu keenayaa ko wuxuu leeyahay fikradan socialistka ee mujtamacu qaatay ee ah buu leeyahay allada walmarax inay noloshuba tahay uun in la tunto la farfarxo uun oo generationadan dambe laga dhaadhiciyay buu yidhi noloshuba inay nooca u eg tahay iyo isagu ra'yi iyada uu radinayo waxaa kamid ahaayo uu leeyahay state pensionkan dawladdu lacagtan ay bixiso buu leeyahay ee ah caruurtan iyo waxan oo dhan in lacag la siinayo waayeelku markuu gaboobo in lacag la siinayo saa daraaddeed waayeelku aan u baahnayn carruurtii hadhow markuu weynaado uu da iyaga pensionka ka qaadan lahaa wuu soo waday haweenkan buu leeyahay dabadda loo soo saaree lacagta badan helay tumashada rag iyo dumarba la iska tulmaamayo ean mas-uuliyadda wadan buu leeyahy ean waxba ka ratibmaynin raggan iyo dumarkan dhammaantood xorriyadda la siiyey waa nin reer galbeed ninka sidaan uhadlaya wuu soo wado wuxuu ku tilmaamaya uu leeyahy arrinku hadduu sidan kusii socdo buu leeyahy familigu waxa familiga la yidhaahdaa reeraha waxa la yidhaahdaa way qarsoomi doonaan ama way baabi'i doonaan and when they are gone europe goes with them buu yidhi familiyadu markay tirtirmaanna ee familiba la waayana yurubna la waa buu leeyahy family hadduu baaba-o yurubna baaba'day buu yidhi oo raacda xagga kale ninkani colaad buu dee haystaayo wuxuu leeyahay dunida saddexaad markaan eegna buu yidhi shan iyo tobankii bilood ee kastaba boqol milyan oo qof oo cusub bay dhalaan buu yidhi sanadii saddex bilood shan iyo tobankii bilood ee kastaba dunida saddexaad waxa kusoo kora buu leeyahay boqol milyan taa macnaheedu waxa weeyaan buu leeyahay laba ama kun iyo kontonkii uu sheegayay marka la gaadho afartan wadan oo mexico leeg baa dunida kusoo koraya kordhaya afartan wadan oo mexico leeg ayaa dunida kusoo kordhaya yurub halkay dunida saddexaad kasoo kordhinaysa buu leeyahay afartan wadan oo wadan waliba mexico leegay yani boqol boqol milyan yahay halkay dunida kale soo kordhinayso yurub dhankeedana waxaa la waayi doonaa buu leeyahy dad u dhigma dadka degan belgium iyo holland iyo denmark iyo sweden iyo norway iyo germany oo laisku daro kontonkaa sanadoodba intaas ku dhamaanaysaa buu leeyahy yani yurub tiradeedii marka la eego dadka meesha ka bixi doonaa intaasay noqon doonaa wuxuu kaloo isweydiiyey haddana su-aal ah waxan ma la joojin karaa su-aashiisii hore uu ka jawaabo wuxuu yihi waxan maxay u dhacayaan wuu isku dayay inuu ka jawaabo su-aal ah buu isweydiiyey oo ah war waxan ma laynaga joojin karaa wuxuu yidhi inta lala yahay ilaahay oo arrinta soo farageliya abson divine intervention inta lala yahay buu leeyahy yani xagga rabo oo laga soo farageliyo nolosha ama lala yahay buu leeyahy haweenayda reer galbeed oo aan weli aqbalayn oo ku qancaynin inay abuurto family size u dhigma kii hooyadeed ama se ayeydeed samaynaysay futureka dunidan dunida saddexaad baa iskale buu leeyahy laba gooroo quraanu badbaadaynaabuu ninkani leeyahy ilaahay de hadduu khaariqo keena buu leeyahy oo dadka kaleba de hala mariyo kale ooan iska soo hadhno oo suurtagal marka kale aanu badbaadaynaa waxay tahay buu leeyahy western woman to begin having the same size families as their grandmothers in la helo buu leeyahay haweenayda reer galbeed oo lagu qanciyo inay dhasho intay ayeydeed dhali jirtay hooyadeed maaha ayeydeed buu qabadsiiyey ayeydeed intay dhali jirtay inay dhasho buu leeyahay inantan maanta yurub degan haddii labadaa midba la waayo buu leeyahay taa macnaheedu waxay noqon doontaa in futureka dunidao dhami uu geli doono gacanta dunida saddexaad buu ku tilmaamaya markaynu isku soo celcelino wuxuu leeyahay labada kun iyo kontonka afriki waxay noqon doontaa one point five billion morocco ilaa bersia iran iyo morocco inta ka dhexlana carabta iyo turkiga iyo islamic c bay noqon doontaa buu leeyahy nus million dadi uu degan yahay shan boqol oo milyan oo dadi ay degan nus billion yani south asia buu leeyahy toddoba boqol oo milyan oo qof baa deganaan doona iran iyo afghanistan iyo bakistan iyo bangaladesh india waxay noqon doontaa buu yihi one point five billion indonesia oo dal muslimiin saddex boqol oo milyan buu noqon doonaa intuu soo waday bu wuxuu yihi russia iyadu shrinkage way ururi doontaa buu yidhi halka imika boqol iyo toddobiiyo afartan ama boqol iyo konton milyan imika lagaga sheego boqol iyo afar iyo toban milyan bay iyana dib u noqon doontaa buu leeyahy yurub buu yidhi si ay markaa u jirto oo wax soo saarkay maanta leedahay si ay usoo saari karto waxay u baahan tahay buu leeyahy inay qaadato boqol iyo sagaal iyo lixdan milyan oo qaxoontiya boqol iyo sagaal iyo lixdan milyan oo qaxoontiya ama waxa uu tilmaamayaa waxaasoo dhan u wadwadaa boqol iyo sagaal iyo lixdankaasi qaxoontiga oo ay ka keeni doonta buu leeyahay africa iyo middle east kaasi waa hal way oo nolosha ay usii jiri karta buu leeyahy another way buu leeyahy dariiq kale ma la helayo oo nimankaa qaxoontiga in lagu soo yaacayo lagu celiyo oo yurub ay usii jirto wuxuu yihi dariiqa labaadna waxa weeyaan inay yurub taxiska ama cashuuro ay qaado kor qaado benshonka la bixiyo hoos loo dhigo caafimaadka bilaashkaa la joojiyo ama hoos loo dhigo dabeetana yurub ay noqota buu leeyahay dal kamida dunida saddexaad yani laba shay unbay yurub ku jiri kartaa inay waxan barwaaqa imika sheeganaysa intay ka takhallusto cashuurtana kor u qaado waxyaabihii benefitskee dadka la siin jirayna la wada joojiyo oo ay markaa noqoto wadan yaroo dunida saddexaad kamida buu leey continent kamida dunida saddexaad amase inay qaadato boqol iyo sagaal iyo lixdan milyan oo ay africa iyo iyo middle eastka ka qaadato buu leeyahy haddii kale gabadha reer yurub buu yihi waa in lagu qanciyaa sidii ayeydeed u dhali jirtay inay u dhasho french demographer alfred savin nin la yidhahdo francis ah ayaa wuxuu yihi yurub sidan ay iminka tahay hadday usoo socoto buu yidhi waxay noqon doontaa buu yidhi a continent of old people in old houses with old ideas buu yidhi yurubtan la sheegaya waxay noqon doontaa buu yidhi qaarad dad gebgaboobay wada degan yihin oo guryo gebgaboobay ku wada jira oo caqli gaboobayna xambaarsan buu yidhi sidan aynu iminka ufakerayna haddaynu nolosha u wadna buu yidhi yurub waxay noqon doontaa wadan ama qaarad dad gebgaboobay degan yihin oo guryo gebgaboobay ku jira oo caqli gaboobayna xambaarsan su-aal kaluu soo celiyey ninkiiyo wuxuu leeyahy wargeeridan yurub ma la joojin karaa ninkani tolkiibuu u calaacalaya geeridan yurub ama baaba-an yurub is the death of the west inevitable wuxuu isugu jawaabay haddana inta aanay suurtagal ahayn haddaynu inoo suurtowda buu yidhi caqliga gabadha reer yurubka ah in aynu ka dhaadhicinno oo aanay isdhiibine ay u fahamto wanaaggu inuu yahay yacni wanaaggu inuu yahay inay u fahamto buu leeyahy ilmo la dhalo oo la kobciyo haddaynu taa awoodi karna buu leeyahy waa joojin karnaa haddii kale buu leeyahy waxba kama joojin karayno yani ninkani wuxuu leeyahay haddaynu gabadhaynu nidhi hala xoreeyo dabadda ha loo saaro ha shaqo tagto suuqa ha qabato ninkaa la beradanto ha iska rawdo lacag ha hesho guurka ha diido wax walba haddaynu taa dib ugu qancin karna buu yidhi inay gurigeeda joogto oo caruur dhasho oo kobciso oo dabeetana usoo saarta bu ihi sending them out into the world to continue the family and nation markaas un baynu joojin karnaa buu leeyahy the death of the west ninka reer galbeed ama reer galbeedka geeridiisa markaas un baan joojin karnaa u sii waday ninkani warkiisi iyo wuxuu leeyahay war haddaa taa diidaan buu yidhi reer galbeedow oo rag iyo dumarkiini fikraddaa laydinku qancin kari waayo markaa waxaa ogolaataan buu yidhi inaynu qorro jabtarkii ugu dambeeyey ee taariikhdeenii iyo ilbaxnimadeenna ka warramayay innagu on awar way buu leeyahy yacni doonisteennana aynu ku saxeexno inaynu geeriyoono yacni aqbala buu leeyay inaynu idhahno bes haddaba taa waynu diidnay soo maaha last chapter of our history aan qorra buu leeyahy oo ah yurub waxay aqbashay inay dhimato dabeetana wada saxeexana buu leeyahy iyona muran kale ma jirayo either of the two buu leeyahy inaad last chapterkaa saxeexdaan iyo inad gabadhan saan ku qancisaan su-aashaan idin weydiinaya markaa waxay tahay haddii tii la xoreeyey cirka la qabadsiiyey ee lacagta heshay ee jaamiciyadda noqotay ee madaxweyneha noqotay ee ra-iisul wasaaraha noqotay ee caynka noqotay natiijaday dhashay ay kan tahay oo kii xoreeyey uu ooyayo innaga maxaa laynaga rabaa soo nala dhintuun ma hadde ma wax kala jira yani isagii wuxuu leeya waa baaba-ayna waa madhanayna waxaanu ku qaylinaya uu leeyahay ama last chapterkii historygeenaba aan maanta saxeexno amase aan gabadheenna qancinna inay guriga joogto o wax dhasho labada aan kala dooranabu isagu leeyahy inana hay-ad baa laynoo soo diray iyo urura inoo yimi waxayna leeyihiin soo saara haweenka hala ilbixiyo ha socdaane waxa uu isweydiinaya su-aal kaloo ah war carruurtii xaggay qabatay buu isweydiinaya yani maxaa diiday in carruur la dhalo sababta keentay carruurta in la waayo maxay tay deetana wuxuu ka warramayaa taariikhdoodii dhaqaalaha isbedelay buu leeyay berigii hore buu yidhi agriculture buu dhaqaalu ahaa beeraley beeralaydu buu leeyahy waa goobtii shaqada iyo gurigiiba isku meela odagaiyo islaanti way iska wada shaqaysan jireen dee laakiin labaduba gurigooday joogeen waanay dhalayeen industrial revolutionkii markuu yimi buu yidhi waxay noqotay shaqadii inuu ninkii meel kale ugu baxo dabeetana markay noloshii ku fillaan weydo gabadhiina ay ka daba baxdo labadiiba ay dabadda usoo shaqo tagaan bos industrialkuna wuxuu keenay buu leeyayba in labaduba ay kala maarmaan oo midba lacag gaara intuu iska helo la iska kala tago intuu waday ninka kane ayuu wuxuu leeyahay duruufta nololeedee dambe gabadha waxay ku qasabtay buu leeyahy inay kala doorato kaariyarkeeda yacni shaqadeedii iyo farxaddii hooyanimadu lahayd oo mar ah haddama ahaa dhowr inay dhasho mar qura inay mid dhasho labadaasaabay doorasho ugu jirtaa buu yidhi inay wax kale samayso daayay yani gabadhu buu leeyahay si ay ninka ula baratami karto maxaa looga baahan yahy ilan waa meeshii concurance baa la galay iyo loolan waxaa looga bahan yahy horta wuxuu dhigto inay dhigato jaamacaddu ka baxo inay ka baxdo taasi waxay kalifaysaa buu leeyahy inay dhowr iyo labaatan jir horta marka hore gaadho intan ay jaamacadkan iyo waxaa sii wado shaqo fiican oo joogtaasay u heshaana waxay kalifaysaa toban sanoo dambana inay baabkaasi ku jirto markay dhowr iyo soddon jir ama afartanka sii cagacagaynayso ayay hadday wax xasuusato guur xasuusan kartaa buu leeyahy markaana hadday ka maarmi weydo si ay mar uun hooyo u noqoto u faraxdo xabad ha dhasha buu leeyahy noloshii waxay ku kaliftay buu leeyahy qaab dhaqaaleedkii noocaynkaa noqdo kun sagaal boqol iyo kontonkii buu yidhi haweenka reer galbeed buu leeyahy boqolkiiba sideed iyo sideetan haweenka haystaa caruur lix jir ka yari gurigay joogi jireen caruur lix jir ka yar haweenka haystaa boqolkiiba sideed iyo sideetan gurigay joogi jireen buu yidhi maanta buu leeyahy boqolkiiba afar iyo lixdan haweenka haysta caruur lix jir ka yari goobta shaqaday joogaan buu leeyahy yani awal boqolkiiba sideed iyo sideetan baa haweenka caruur lix jir ka yar haystaa guriga fadhiyeen haddana buu leeyahy boqolkiiba afar iyo lixdan ayaa haweenka haysta maxay caruur lix jir ka yari ay ku qasban yihiin inay joogaan maxay labor forceka inay kamid ahaadaan ama qaybta shaqada inay joogaan uu sii wado wuxuu yidhi gabadh baa uu ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay elinor milis waraysi ay qaaday waxay leedahay hablaha aniga ila midii bay leedahay ee caafimaad qaba ee qalbigoodu fayowye ee dabaqada dhexe mujtamaca ku jira ee labaatan jirkoodii ku jira yani dhowr iyo labaatan jira wax ma dhalaan gabadhan waxay leedahay hablaha aniga ila mida ee caafimaad qaba ee dhowr iyo labaatan jirka ah ee dhaqaalaha isku filani wax ma dhalaan markaasay yidi isweydiinaysaa wyno maxay wax u dhali waayeen waxay tidhi markaa sababtaan wax u dhali weynay waxa weeyaan my generationis to win preoccupationis ah waxay tidhi da'dayda labada mataanaha loo baahan yahay in la ilaaliyo da'dayda nasiib darre waxa weeyaan bay leedahay sida loo ekaanayo iyo lacagta kusoo gelaysa mataanahaan u baahnay inaan helaa waa labadani carruurta maaha bay leedahay makeup iyo un inaan iska dhaldhalaaliyo iyo inaan lacag helo wuxuu leeyahay sababaha keenay weli warkii ninkan baan idiin wadaa sababaha keenay waxaa kamida buu yidhi markii la arkay dhibtu inay sii badanayso ayaa maraykanka waxa lasoo bandhigay buu yidhi waxa la yidhahda family wage waa ragga mushaharkooda ha la kordhiyo oo lacag fiican ha helaan dabeetana ha awoodi karo ninku in caruurtiisa iyo haweentiisaba ay gurigiisa joogi karaan oo isagu wada biilin karo maanta ninka yurub jooga ma biilin karo dee carruurta iyo iyo islaanta ma wada biilin karo hadduu doonayo inu si farxad le u noolaado say sheegaan haddii kale waa inay labadooduba wada shaqo tagaan si taa looga maarma bay yidhahdeen family wage ha la sameeyo laakiin buu yidhi shuuciyiintii baana soo gashay marcus iyo frederick angeles iyo belaya baaskoodii dabeetana waa kii frederick angeles buu yidhi bookiisii the origin of the family ku qoray buu yidhi conditionka ugu horeeyaba shardiga ugu horeeyo xornimada dumarku waa inuu ka bilaabmaa buu yidhi inay guriga ka baxdo oo warshada qabato ayuu ka bilaabay buu yidhi wixii ugu horeeyey ee xornimada dumarka ku saabsisnaa family wage waxaa la qaaday buu leeyahy carlson in la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahy labadii kun baa waxaa la qaaday opinion poll waa maxaa la yidhahdaa ra'yiga caamka su-aalaha dadka la weydiiyo dadka maraykan baa waxaa la weydiiyey buu leeyahy oo rag iyo dumar bale ma xaq mutaa aabbuhu in la siiyo dhaqaale ku filan si haweentiisu iyo caruurtiisu ay guriga u joogaan oo shaqada ay uga maarmaan dhammaantood dadkii boqolkiiba shan iyo siddeetan iyo in ka badani waxay isku waafaqeen buu yidhi inay fiican tahay in ragga mushaharka loo kordhiyo si dumarku ay guriga u fadhiyaan oo carruurta u hayaan lacagta dumarku ay shaqeeyaanna mar walba sablamentary bay hayde waxba may qaban jirin bay leeyihin wax tar badan may lahayn marka inay guriga fadhido boqolkiiba shan iyo siddeetan baa dadka isku raacay buu yidhi rag iyo dumarba laakiin buu yidhi feminist groupku ururadii haweenku iyagu waxayna yidhaahdeen buu yidhi sex discrimination baa jira gender discrimination rag iyo dumarkaa kala socdeen halkii la rabay buu yidhi in la yidhahdo mushaharka ragga ha loo kordhiyo si carruurta iyo dumarku ay u nastaan ayay iyaguna waxay yidhaahdeen buu yidhi xuquuqdii dumarkaa meel kaga dhacaysa waxa loo baahan yahay buu yidhi e e o c ga waxay ku tilmaamayeen e o c ga waxay yidhaahdaan equal employment opportunity commission bay yidhahdaan e e o c maya maya maya bay yidhaahdeen waxaan aada wadaan weli waxa weeyaan bay dumarkii yidhaahdeen man wanted artski weeyaan raggii weli waxa loo kordhaya soo wadaan bay yidhahdeen maya maya dumarka shaqo shaqada ragga lamid ah hala siiyo iyana ha baxdo dabeetana buu leeyahay actigii ama xeerkii rightski ay ku sheegayeen nineteen sixty four kii maraykanku ugu ogolaanayay dadka madmadoowe xaq lamida dadka cadcad inay yeeshaan haweenkiina waxay soo dhex raaciyeen buu yidhi in raggiyo dumarka xaqa shaqada laga simo ay xaggaa u socoto halkii la rabay buu leeya in la yidhaahdo war ragga mushaharka ha loo kordhiyo si carruurta iyo dumarka loo wadi karo iminka buu yidhi nolosha waxay ku qasbantay labada dhalinyare xataa guursataa buu yidhi way ku qasban yihin inay suuqa usoo wada baxaan labada dhalinyare guursataa way ku qasban yihin buu leeyay labaduba inay suuqa u baxaan ixsaa'iyaadkooda waxaa ka mid a kun sagaal boqol iyo toddobaatankii buu yidhi dumarka da-doodu labaatan jir ilaa afar iyo labaatan jir u dhexeeya ee aan guursanin lix iyo soddon quray ahaan jireen iyaga lix iyo soddon yani wax yar bay gaalada agtooda la tahay boqol kiiba lix iyo soddon dumar ah da-da udhaxaysa labaatan jir ilaa afar iyo labaatan jir ayaan kun sagaal boqol iyo toddobaatankii guur haysan buu yidhi kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankiina buu yidhi dumarka lagu qoray buu yidhi never married haweenka aan weligood guursanin boqol kiiba sideed iyo lixdan bay marayeen buu leeyay boqol kiiba sideed iyo lixdan ayaa waxay ku qorayiin maxay never married marka la eega buu yidhi haweenka da-doodu tay shan iyo labaatan jir ilaa sagaal iyo labaatan jir never married iska waxaa ku qoraa buu yidhi toban bay kasoo kordheen ilaa boqol kiiba shan iyo soddon waxay noqotay buu yidhi nolosha reer galbeed haddaynay noqoto ninka wax haystoo qurunbaa intuu guursado carruur dhali karaa oy guriga joogi karaan inta kale waxay ku qasbayiin inay dabad u baxaan feminist groupki ayaa ah buu leeyahy waxyaabaana baabiyey ninkan warkiisa waxaan usoo qaadanayay inaan hawl badan oo kaloo aan sheegilaa kaga yaraysto oo ah maxaa laynoogu yeedhayaa soo maha inaynu qoladaa ku dayano gabadha xorowday gabadha shaqaysatay gabadha jaamiciyadda noqotay gabadha dhakhtarada noqotay ta brofesaradda noqotay waxa la sheegaya in laynoogu yeedhaya un soo ma aha siday gabadha reer yurub noqotay iyo xuquuqda heshay inay hesho haddii markii xuquuqdaa la helo natiijada ka dambaysa ay kan tahay ma meel laysugu yeedhaaba yani natiijadii waa tan iyagaana qiraya maha natiijo wadaad sheegay waxaan ku ihi waa mutatarif christianka midigta foga ayuu ka mid yahay waa kooxdan iminka meesha xukunta ayuu la koox yahay haddii caynkaa uu yahay duqii maraykan uu sidaa u waramayo natiijadii kasoo baxday wixii la sheegaya inuu caynkan yahay iyo ummadaba in inqiraad ku dhacayo miyay tahay meel aynu maanta bilowno inagu mise waxay idin idhahnaa alxamdulilahi ilaahayna dhaafiyey baa mahadda iska lahaa yaa kooxdaasi noo keeni waxaan leenahay inay masaladu noocan tahay waxyaabaa tilmaamaya waxaa kamid ah familigu gurigu waa mu-asasada ugu khatarsan ee mujtamacuba uu leeyahay bulshada ummaddu mu-asasada ugu khatarta badan leh ee hadday dunto aanay ummadaasi jirin hadday dhisan tahayna ummadaasi jiri jirtaa waa guriga waa familiska waa reeraha waa in aabiyo hooye iyo carruur ay dhalanay jiraan oo ay tarbiyeynayaan arrinka maqluubka ahi wuxuu yahay bini aadam waxuu soo saaro maxaa u fiican iskuma daro yani haddaan noqdo injineer dayaxa waxu diraha mid dhulka quusa waxaasoo dhan waa aqoomaha bini aadamku keenay laakiin waxaasoo dhan waa material bay dhahaan bini aadam waxuu soo saara bay dhahdeen oo product ah bini aadam baa ugu qaalisano wax la soo saaro product ah ummadda hantideeda waxa ugu qaalisani waa dasheeda yani horumarka bini aadamku wuxuu ka bilaabmaa bay dhahan waa saddex shay sida loo falgeliyo waa dhulka ay dadku leeyihin khayraadka iyo nimcada iyo waxa alla ku siiyey in laga faa'iidaysto waktiga ay dadku haystaan inaan la dayicin in laga faa'iidaysto iyo dadkiisa in laga faa'iidaysto saddexdaa haddii sidii ugu habboonayd looga faa'iideeyo xadaarada la sheegayo civilisation iyo horumarku waa intaa saddexda waxa ugu khatarsan bay leeyihin bini aadamka waayo haddaad isaga losgaraysa bay leeyihin inta kaleba waad losgaraynaysa hantidii dhulkana waa lumaysaa iyo khayraadka iyo nimcadiiyo wixii ku jiray waktiguna waa lumaya idan su-aasha aynu isweydiinayna u baahan marka hore in laga jawaaba waxay tahay mujtamaca waxa ugu fiican in lasoo saara waa maxay waxaa la rahaa caqliga bini aadamku waa sida wax laguu tusiyo waxay rabaan inay nagu daba rogaan oo ay ku yidhaahdaan guriga waa xabsi ma madbaqa iyo guriga iyo kijada iyo musqushiya intaas salaadka dhexe maxay ka qabanaysaa haye halka fiicani waa xaggee waa xamaalista iyo dekeda iyo halkaa in la jooga miya yani meesha fiican ee la ammaanaya waa xaggee ma combyuterka in la dul fadhiyaaba goormu combyuter guri ka fiicnaaday say macquul u tahy productionka lasoo saara maxaa ugu fiican inaad gawaadhi samayso iyo inaad bini aadam tarbiyayso oo soo saarta iyo maroon maanta hargeysa inaad boqol gaadhi kusoo dayso iyo boqol wiil oo waxtara ama boqol gabdhood oo waxtara inaad soo dayso iyo maroon yani waxaa roon oo aan muran ku taagnayn insaanka idan meesha ummadu ka jabta waa qofka bini aadamka ee ma aha materialka materialka bini aadamkaa sameeya horumarka bini aadamkaa sameeya haddaad bini aadamka weydo wax walba weyday haddaad se isaga hesho fursadii waad leedahay jaariskii waad leedahay wax ku heli lahayd in markaa gabadha loo sawiro shaqada ah in ilmo la dhalo oo la koriyo oo caqiide la baro oo bini aadam dhaba laga soo saaro oo aakhiriya adduunba wax wax anfacaya noqdo shaqadaasi iyo in laysdhinac dhigo warshad in laga xamaalaa waa caqli foorara aada u foorara laakin waxaa la rabaa in adiga kaa lagu qurxiyo o lagu yidhahdo guriguun bay joogtaa madbaka iyo kijada iyo inta may dhex marmaraysaa waa sijni waa xabsi halka fiicani waa halkee waa inay geerashka iyo joogto warshada iyo xafiiska madaxtooyada iyo meelaha inay warwareegto ayaa halka fiican iyo jaamacadda oo inanka dhinac fadhido waxaan leenahay caqiidada ah inu ay insaanku yahay waxa ugu fiicane lasoo saaro guriguna uu yahay meesha ugu wanaagsane soo saarta markii la ogaado matalan mubashiriin mubashirku waa missionary waa masiixi diin faafinaya waa daaci diin cristana faafinaya iyo caalamulislaami markay gumaysanayeen qabsanayeen bay shireen nineteen thirteenkii bay lakinoo ku qabteen shir mubashiriintii gaalada isugu yimid waxaa laga warramaya markaa caalamulislaami sidii loo dumin lahaa ama loo qabsan kari laha ama loo baabayn lahaa asaaliibtii la raaci lahaa bay ka wadeen ko laba saddex afar shan lix toddoba markuu marayay buu wuxuu qoray si looga yani mujtamaca loo dumiyo looga guulaysta bay idhahdeen alirtiqaa lijtimaaci wanafsi bayna nisaai lmuslimaat bay idhahdeen muxibdiin alkhaiib tarjamadu algaara cala alcaalam alislami kitaabku tarjumay ku qoray waxay idhahdeen waa in la kobciyaa ijtimaac ahaan iyo nafsiyanba in loo kobciya haweenka muslimka ah hadda waa gaal raba inuu ku gumaysta wuxuu kuleeyahay waayo wuxuu og yahay haweenayda muslimka ee gurigeeda joogta xataa haddaanay waxna qorin waxna akrinin inay ilmaheeda caqiide fiican ku tarbiyeynayso inay diintay rumaysnayd u gudbinayso xataa ilmuhu hadduu marka dambe yaro fasaado shahawaadku nafsi ay qaado iimaankii lagu canqariyey caqligiisa kama kama maranayo wuu soo noqon karaa laakiin haddii hooyada afka faranjiga la baro oo combyuterka ay si fiican u barato oo ay khabiiro jaamacad ka soo baxday noqoto asaanay wadanin asaaliibtaynu ka rabnay ilmahay soo saartaa laguma guuraan kalunbuu noqonaya xataa hadday wax dhasho dee way nasiib wanaagsantay horta hadday wax dhasho laakiin hadday dhashana mid aan lagu guurayn buu inta badan noqonaya ma lihi anigu gabadha muslimadii iyo waxbaranin ma lihi gabadha muslimadii jaamacadii ka bixin ma lihi laakiin waxa aan tilmaamaya qaabkan laynoo wado ee ah the same curriculum ah in rag iyo dumarka isku wax qura loo dhigo waayo gabadha la rabaa in la nimeeyo waayo laba qof waa laba qof oo kale professional laba shaqo kale noocay qabtaan rag iyo dumarku isku shaqo maaha maadaama ilaahay ugu talagalay laba shaqoo kale nooca inay qabtaan biological iyo physiological ba ilaahay wuxuu abuuray laba qaaboo kala gedisan walidalik waa alexis carel wuxuu lahaa unug kasta oo haweenayda ku jiraa buu yidhi wuxuu sheegayaa haweennimo unug kasta oo ninka ku jiraana wuxuu sheegayaa ninnimo mid walba meeshii ilaahay ugu talagalay inuu ka shaqeeyo ayaa la siiyey awooddeediina ma aha rag iyo dumarku wax laisdhinac eriyo laydhaha kee fiican mid waliba halkiisu ku fiican mid walba haddii halkiisa laga kaxeeyana wuu doqomoobaya gabadhu gabadhnimo cidi kulama beratami karto gabadhnimay ku fiicanta ninkuna ninnimu ku fiican yihi haddii la isweydaariyana labadaba way doqomoobayaan walidalik ilmaha lagu koriyo bay idhahdaan xabaanada yani waxay tilmaamaan ilmaha intuu laba jir ka yarya bay idhahdeen hooyo gaaruu ubaahan yahi uma baahna bay idhahdeen xataa hooyada in lala wadaago walidalika waa aragtaan ilmaha yare carruurtaada ka ugu yari dhabta hooyadii markuu ku fadhiya haddii mid kale dhinaca kaga soo fadhiisto uu xanaaqaya uu ku hoya uu gujinaya yani ma aqbalaya bay leeyihin xataa in lala wadaago hooyo keliyi nersariga bay idhaahdeen labaatanka caruure hooyadu ka dhaxaysa hooyo la-aan weeyaan waxba kama jiraan markaad tidaamaya islaantiiyo odayguba intay shaqo tagaan hala geeya xabaanada carruurta oo iyadaba dee dumar baa jooga hablaa jooge dabeetana labaatan caruura inta la dhigo in laba islaamood la yidhahdo sii ilaaliya waa hooyo la-yey waayo hooyo isaga u gaaruu rabe muu rabin mid dadba la leeyahay haddii la rabo bayn leenahay in ilmo saxa lasoo saaro wuxuu ubaahan yahay qaabkii loo soo saari kari lahaa sidaa awgeed waxaan leenahay waxaan laynoo wado waxa weeyaanu nin mu'asasada ugu khatarsan aynu leenahay in la dumiyo waxaa jirta hooyada muslimadee gurigeeda joogta afkaarta reer galbeed inta badan gaari mayso haddaan ba halkan cusub imka la isku ibtileeyay guriga la geynin laakiin marka lasoo saaro de waa loo warramaya meeshan loo soo saarayo o dhan waxaa loogu soo wadaa un in loo dhiibo afkaar ka gedisan waxay rumaysnayd waxaan leenahay gabadhii in lasoo saaray maxay faa'iide maanta reer galbeedku ixsaayaadka qorayaan waxay leeyihin hadday hooyo noqotona bay idhahdeen double werk baa ku dhacay bay idhahdeen hooyada reer galbeed bay idhaahdeen dhib bay qabtaa may xoroobine laba shaqaa ku dhacday bay idhahdeen subixiina way shaqo tagtaa hadhow marka lasoo rawaxo iyada iyo ninkuba guriga yimaadaan iyo ciyaalkaba lasoo kaxeeya xabaanada laga soo qaadana shaqadii guriguunbay dib u bilowdaa five and half hours dheeraadumay shaqaysaa bay idhahdeen miyaa la xoreeyey markaa subxiina ninkii way la shaqo tagtay markii lasoo wada rawaxayna iyadunbay shaqadii gurigu sugaysaa carruurta kale seexi kan cunno sii kan halkan gee guriga nadiifso inta samee waxba ninku halkan uba haddana jiibsadaa dhaqaalo soo heshee hawshii unbaa lagu kordhiyey wax kaloo u kordhay bay idha waa double werk bay idhahdeen xorriyadday sheegayaan waa inay islaamtu laba goor un shaqayso marna inay xafiiska tagto o nin kale secreteer usoo ahaato marka ay kasoo noqotona odaygeedii inay secreteer labaad u noqoto oo laba goor bay secreteer tahay inana waxaan lahaynaa mar qura secreteer iska noqo oo intaad laba secreteer noqon lahayd adoo mid qura secreteer u noqdaabaa dhaama idan waxay leeyihiin ixsaa'iyaadka maanta la hayaa waxay sheegayaan weli haweenaydu way dulmantay bay idhaahdeen mar hadday guur u dhaqaado walidaalika bay kuwii dumarka u doodayay waxay leeyihiin guurkana hala baabi'iyo kuwii dumarka u doodayay iyagu waxay leeyihin maxay guurkana dee waa nooc ilan dulmigii kamid eh isagana maadaama saan loo xisaabinayo isaguna meesha ha ka baxo gabadhii markii lasoo saaray bay leeyihin yurub dhibta soo gaadhay waxaa kamid a kasratu talaaq furitaankii baa batay nin iyo gabadh dee labaduba xoogsi tageen feerhkunba iska badiyaan markay guriga isuga yimaadaan innaka kale uma baahna labaduba waa soo daaleen adigu markaad shaqada ka soo baxdo adoo madaxa iyo caqliguba ku daalan yaad guriga imanaysaa hadday islaamtuna kula midtoo dhan kale ka soo daashay idinkoo xayraansan unbaa guriga isuga imanaysaa idan waxa batay furistii baa badatay waayo waa laba qof oo labadaba suuqa kusoo dhawaqeen awal carruurteeda iyo inteeda iskala joogto cidna kama cadhaysa hooyana carruurteeda kamaba cadhooto maanto dhan hadday madaxa ka korayaan iyo hadday bijaa ka korayaan waa iska dhex fadhidaa laakiin marka labadiinuba intaa suuqa gasheen labadiinuba mar kii managerka kaa cadhaysiiya marka ilaa iyadana xaggunba managerkii ka cadhaysiinaya ku haystaa una lasku hay labadiinuba idinkoo murxiqa oo daalan markaa guriga soo gashaan maa macquul in midkiina soo dhaweyn laga helayo idan waxay idhahdeen taasina waxay kaloo abuurtay kasrat talaaq inuu guryaha dumistooda ay badato guryaha sanad kasta la ilsaamay leeyihin boqolkiiba lixdan baa duma idan waxba ma kordhinayana waxaa la leeyahay waxaa kaloo batay junuux ilatfaal maanta yurub bay leeyihiin carruurtii faralagaqaad bay noqdeen haddaa afrika kama warramayo dib jirkeena yaryar meelaha dib jirkana waa masaakiin waxba ma sameeyaan marka loo eego kuwa xaggoo jooga oo weliba aan ahayn kuwo baahiye ugeynayso kan waxaa laga yaabaa inta yar uu sameeyo in baahiye ugeyso kuwo baahiye ugeysayna maaha laakiin wuxuu rabaa filimka wuxuu ku arkay inuu practically ufuriyo intuu derbigaa isku nabo intuu dadka oo dhan baas mariyo buliskana inuu jiro weliba buu doonaya oo uu action dhab a muujiyo oo kuwa filimka ka arkaya child delinquency bay yidhahdaan junuux ilatfaal qaanuunkuna ma qabto zefer waxay ku kaliftay maanta inay sameeyaan maxay juvenile yani muraahiqiinta in loo sameeyo xabsiyo dhan inaad aragto xabsi dhowr kun oo qof ku jiraan oo dhowr kun oo qofba ay yihiin saddex iyo toban jir iyo labiyo toban jir baladuu labiyo toban jir xabsiya dan ku jira khiyaab junuuxil atfaal maxaa keenay bay leeyihin waxa la waayey bay dhaheen tarbiyadii aabanimada iyo hooyanimada qoladii caruurta soo waday ama dumarkii xorriyadda doonayana waxay idhahdeen midnimaduba waa wax laga maarmi kara bay idhahdeen gurigana waa laisku adoonsadaa bay dhaheen islaamaha warkan wada waxay idhahdeen maxaad noqon kartaa waxaad noqon kartaa bay idhahdeen alena mur waxay idhahdaan ama waxa lagu tilmaamo hooyo keliya hooyo keliya waa maxay waxay idhahdeen raggu hadduu naf leeyahay donaris ha noqdo waxa sadaqadaysto raggu muxuu sadaqadaysanaya bankis baa la sameeyey bay idhahdeen bankiga waxaa ku sadaqadaysanaysaa manidiina manidaad dhigaysaa gabadha waad ka shaqaysanaysaa meelaheeda beriga dambe ay tiraahdo malaa mid inaad dhasho waad kaga baahan tahay qolada bankiga maniday utagaysaa registerkay weydiisanaysaa markaa waxay leedahay waxaan rabaa nin dheer oo indha bluuya leh oo xabadka weyn oo caynkaasiya nin bay sifaysanaysaa markaa marka waa loo baadhaya diiwaanka waxaa leeyahy waxaanu haynaa labiyo toban indha bluuya leh labaatan indhaha browna leh waa loo baadhaya kadib kay u baahan tahay manidiisaa lagu mudayaa ilmay dhalaysaa sefer way bay dhahay ninkuba wax loo baahan yahay maha bay dhahay inin guriga usoo hoydaa wax loo baahan yahaba mahaba islaamihina yidhahdeen doonay feminist groupka ah ee xarakatu nisaaga waday laakiin caruurtii waxay noqotay nooca kan iyadoo maanta culamaai tarbiya ama psychiatristiska dunida maanta intooda ugu badan ay tilmaamayaan ilmaha bay idhaahdaan misaal bay bixiyaan ilmaha bay idhaahdaan labada waalid mid waaye ka warrami mayno kan aan lahayn been looba haynin ilmaha labada waalid mid waayey bay idhaahdeen wuxuu la mid yahay buu leeyahay waaxid minhum nin gacan la-aan koray hadii labada gacmood mid lagu jaro de waad ka noolaan kartaa soo maha laakin miyaad dhamaystay maya waad garan kartaa gacan inay ku noqon tahay qiimuhu leeyahy labada waalid aad weyda buu leeyahy sabab kasta ku waayo waxay ku dhadhawaanaysaa buu leeyahy gacan la-aan oo kale uu soo baxo waxay idhahdaan marka junuuxil atfaal waxaa abuuray carruurtan dambiilayaasha waxaa sameeyey waxaa la waayey gurigii islaantii guriga joogtay wax robaynaysay baa la waayey waxaa batay bay idhaahdaan azina walwaba aids beliya bas waxan oo dhan waayo waxay noqdeen inaan la kala yeelanin waxaad ka garan kartaa george sand waa habarihii ugu caansanaa iyo xarakatu nisaaga u doodayay waa islaan qortaa riwaayadaha iyo abwaanad dee lagu sheegayo waxay idhahdaan intay nin guursatayba waxay badheedh dhow la saaxiibi jirtay qaad kale compulsory ninkan inuu aqbalo gaba dheer oo qurux badan bay ahayd ba la yidhi riwaayadahanoo qortan lacagna haysata midna way guursataa midna way la saxibtaa kana waynu aqbalaa compulsory waayo bay leedahay maaha waxa kani beladii waa la faafiyey markaasi wuxuu noqday iska caadi ilaa xad maanta yurub ay caadi iska noqotay inta xaflad la dhigo in raggu dumarka isdhaafsado oo ninba tisi midaana inu yidhaha waan soo dhadhaminaya say cunno tahay yani wuxuu insaannimada markay wuxuu ka baxaan wuxuu soo baxa yani nolol kaloo nooc kala ah waxaan leenahay waxa kani waxay isu bedeleen idmixlaalin in ummad dhan la waayo horaan uu yidhi mawduucan inaan ka hadlo maan jeclay welina ma filayo inaan aayad qur-aan iyo xadiis toona akriyay waxaanay ahayd inaan qur-aan iyo xadiis ka bilaabo laakiin waxaan ogahay dadka caqligooda waxa lagu guray inuu yahay warkaan aan akrinayo war lamida walidalika baan kan u akriyay laakiin asliyan waxaan leeyahay mal xal haddaad tidhaahda war waxan maxaa u xal ah waxaan leenahay waxa xalku iska yahay inaynu ilaahay aqbalno iyo risaaladu rasuulka inoogu soo dhibay salawaatu allahi wasalaamu calayh inaan dumarka la xaqirin raggana la xaqirin dumarku inay xaqooda helaan ragguna inuu xaqiisa helo caruurtuna inay xaqeeda hesho mujtamac o dham inuu xaqiisa helo yaa xuquuqda siinaya kala dhacsan mayna inagu iyaga ma ogtay maanta in ururo rag iyo yurub ka jiraan ururo rag oo ay ka mamnuuctay inay dumarku soo galaan baraynka ay urur ku qabteen qoladii ragga ahaabaa ururkoodii samaystay dabeetana waxay muctamar ragga baa la sameeyey konton kun oo nin baa kasoo qayb galay inkaar inkaar qabto soogan baa shaali surwaal uqaadato laakin dhex gashay oo iska dhigtay inay nin taho hal gabadh oo qura markaa gashay bay idhahdeen iyana waxaa la moodaya inay nin tahay idan maxaa la wadaa kuwani waxay ka jirayaan gabdhahan waa in meeshoodii lagu celiyaa waa in loo taliyaa laakin lilaahi uma lehe isna inuu yaro adoonsadaa unbu doonaya meeshoodii ha lagu celiyo ururadii haweenku tiro bate tiro bate maanta galbeedka waxay marayaan carmarku inuu urur yeesho qare inuu urur yeesho laba boqol oo urur inaad meel qura ku wada aragto kullu dalikda waa isjijiidadka meelaha qaarkoodna dee dumarkaa xoog badan iminka xaqiiqa jirta weeyaan scandinavianka oo kale dumarkaa xoog badan xuquuqday haweentu leedahay ma laha ninku waxaan odhan karaa ninka iyo gabadha markay tahay iminka haddaad timaadaan shaqo adig iyo gabadhi oo c v-giinu isku mid noqdo yani qualification iskaa wadateen ama jaamaca ama shaqo ama experience ama waxaan uu isku mid noqdo oo iyana ay gabadh noqoto adna aad nin noqoto iyadaa kaa xaq badan iyadaa la qaadanaya idan iyadaa kaa xaq badan weeyaan waa laba qof oo shaqada qualified wada oo c v isku mid alsita isku wax qabtay maadaama ay gabadh tahay xaqkaaga leedahay marka meelaha qaarkood iyagaa bursaday iminka oo aada u bursaday laakin waxba kamay faa'idin kuwii bursaday wadankan deganaan jiray habar baa ra-iisul wasaare noo ahaan jirtay maalintii dambe waxay tidhi carruurtayda iyo wixii baa mid istilay laba carruuray lahayd oo mid baaba istilay intii kale reerkaygaan qabanaya shaqadiina haysta bay tiri waskaga tagtay say ra-iisul wasaare u ahayd koob iyo toban saniyo mooye waxayna haysatay meelaha say ra-iisul wasaare u ahayd bay tihi carruurtaydi baa iga dayacantay way iska tegayaan waxay ogaatay inaanay waxba ka lahayn meesha waxay faa-iiday inaanay jirin dabeetana waxay qabatay gurigeedii bay qabatay inkastoo de haddaad dabada barato guriga aad fadhiyan imikana huuba waa habarta haysataa fadhii kari weyday gurigiiyo kasoo noqotay united nationska hu qaybtan la yidhahdo islaanta haysata waxaan uga jeedaa meesha tan waxaan jeclahay uun dumarka inaan idhaahdo cidina idin xorayn mayso waxa loo wadaa un in mar labaad laydin dulaysto qofka muslimka ahina ma dhici karto inuu dumar gumaysto hadduu muslim dhabayi ay dumarkaad sheegaysaa waa hooyada waa walaasha waa eedada waa habaryarta maataad qabtay intaa midna ma rabtid inaad gumaysato idan gabadh kastoo joogtaana ninunbay hooyo utahay ama walaalu tahay ama eeda u tahay ama habaryaru tahay macquul ma aha mujtamaca in la yidhahda badhna waa la gumaysanaya badhna wuu noolaanaya laakin waxaa isweydiin leh muxuu yahay mid walba dawrka loogu talagalay gabadha muslimada maxaa laga rabaa inay qabato ninka muslimkaa maxaa laga rabaa inuu qabto waxaan jeclay inan kelmada iska soo koobo aan kusoo koobo qolada maanta ku baaqaysa ee warkan wada iyaga waxaan leeyahay war sahamkii idinka horreeyayba soo hungooye dee waxbaa la akriyaaye waxeega haddii aa og tihiin oo dan leediinna dee malaa inaanu iska sindhicinaabaa ku habboonay hadday og yihiin asay dan leeyihin kooda kaafilka waxaan leenahay sahamkii hore soo hungoobay oo odayadiinima qaylinaya kooda danta le waxaan dan kale kalana mujtamacu inuu iska qabta weeyaan wallahu aclamu bilahi tawfiiq aya iyo kelima waaxid un baan leeya war wax hor ilaahay laydin siiyaa ma jirto wax hor ilaahay laydin siiyaa ma jirto ducafada in la caawiyo masaakiintu nacam waa min addiin inkastoo tani aanay caawi ma ahaynoo twelve percent rent abaa dul saaran bangiyada duniduna ma qaadaan twelve percent boqolkiiba laba iyo toban riba ah yani islaanta inta afar boqol iyo konton loo dhiba in la yidhaha shan boqolkee waxay lamid tahay boqolkiiba laba iyo toban riba bangiga caadiga haddaad wax ka daysato boqolkiiba laba iyo toban riba ma saaro idan waa xoogsi kaleo meesha ku jira uun rag soo xoogsi tegay laakiin si kastaba ha noqote dee waxaan shareeca ku banaanayn weeyaan dumarka waxaan leeyay dee waa hooyada iyo walaasha iyo taanqabuun bay lamid yihiin ilaahay laga cabsado xaqiina wuxuu ku jiraa idinkoo diintiina raaca raggana waxaan leeyahay xaqu wuxuu ku jiraa iyadoo diinta la raaco mujtamac oo dhame markaasi cidna cid dulmii mayso wallahu aclam su-aashani waa su-aal mawduuca ka yaro fog laakin malaa in badanna dee wax iska nadnadi dimuqraadigu waa maxay ama dimuqraadiyaddu dimuqraadiyaddu waxaa iska wada garanaysaa baan umalaynaya waa qaab nololeed kamid a qaab nololeedada bini aadamku u dhaqmaa ee maanta dunida ku nooli waa qaab sheegaya uun asalkiisa uu yahay wax la yidhaahdo sax iyo qalad ma jiro wax la yidhahdo xaq iyo batil ma jiro waxaa jira waxa la yidhahda majority iyo minority yani waxa laga yaba ninka in laydin baray dadku xoriyatu ra'yi baa laysa siinaya xoriyatu kada baa laysa siinaya waa jirtaa laakin annaan bal wejigeeda labaad ka rao wejiga labaad wuxuu yahay xaq iyo batil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakin waxaa jira majority wuxuu xaq weeyaan kuma mancismo wuxuu ku mancismo ayaa fifty one leh masalan ragga ragga fuula hadday boqol kiiba koob iyo konton coda helaan iyagaa xaq leh saxika maaha dimuqraadiyada waa sidaa ude dimuqraadiyada macnaheedu waxa weeyaan yurub waxay isku waafaqday diimo way isku waafaqi weyday culture way isku waafaqi wax kastoo dhan kale way isku waafaqi weyday waxay isku waafaqeen in waxa kaleo dhan laga tanaasulo xataa ardayga marka la train garaynaya yare iskuolka dhigta innaga waxa laga yaabaa macalinku hadduu ku yidhaha waxaas waa maxay inaad tidhaha macalin waa sidaa iyo sidaa waayo waxaa lagu traingareeyey inaad xaq iyo baadilka rarwaysanto inaad sax iyo qaladka rarwaysantay ardayga yara yurub ee classka fadhiya marka uu su-aasha la weydiiyo wuxuu idhaha waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa waayo xaquma laha inuu yidhaha waa sidaa iyo sidaa cid xaq ulehba ma jirto wuxu waa sidaa iyo sidaa waa inaad tidhaha waxaan u malaynaya waa sidaa iyo sidaa waxaan filayaa inay caynkaa iyo caynkaatay idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku equal opportunities bay leeyihin faras isleeg ayay leeyihin oo aada wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaabaa inaad tidhahdaan xaggaan xuquuqi sawtan distoorada iyo ay jiraan qaanuunka iyo waa oo soo gebigiisaba lama bedeli karo distoorka haddaad boqol kiiba seventy baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xoog lagu soo doorto qaanuunka gebigiisaba homosexual baad ka dhigi kartaa maca distoorka aad u bedeli kartaa odhan kartaa wixi aan homosexual ahayn xaq uma leh in waddan ku noolaada legal qaanuunka aful idan idiyada ka dambaysa waxa weeyaan ma jiro xaq iyo batil ee waxaa jira fifty one percent ninkii koob iyo conton helo haddii lagaa badiyo war lucbadaas waa dagaalami baa lagu leeya lucbadaas waa ciyaar dadkii wakaase wax kasoo dhaadhacso kusoo sheeg markaad timaado fifty one timaado adaa saxa wallahu aclam dee diintu maxay ka qabtaa haddaad weydiisaan de idinma garanaysaan markaa waxay ka qabto anu dimuqraadiyadda ma sheegaya lakin diinta waxay ka qabto idinka sheegaya waxaad sheegtaa kelmadda macnaheedu yahay cilmani cilmani waa kelimaadkan mucaasirka la isticmaalo waxay u dhigantaa kelmadda reer galbeedku ay secularismka yidhahdaan ama secular secularku waa iyana fikrad odhanaysa noloshu waa adduunyo qure aakhira shaqa kuma leh ilaahayna tadakul kuma leh nolosha ee dadkaa iska leh marka waa in laga saaraa nolosha wixii aakhiro ku saabsan iyo wixii qaanuun baa ilaahay ka yimi iyo xaggaasi oo dhan ku saabsan waa inay dunawi noqotaa innaga inoo dhaxaysa an wax kaga heshiina un aakhiro iyo waxaanahan soo hadal qaadin qaanuun baa cid ka yimi iyo waxaanahan soo qaadin dadka fikraddaa aaminsan waa fikrad gaalnimaa ayaa cilmaani la ydhaahdaa dadku iminka qof kastoo malaa yaro weecda waa cilmaani ba iska yidhaha lakin waa khatare wax ku odhanin dadka dee ninkaad gaalnimo ku caddaynaysa mooyaane cilmaannimadu waa kufri sariixa waa gaalnimo cad markaa dee ninkaad gaalnimo ku og tahay unbaad cilmaaninimona ku ogaan wallahu aclam
sheekh mustafe alaabooyin badan baa jiro iyaga laftooda qasulfikriga ka mid ah sida dharka qaawan iyo kabaha dhaadheer iyo weliba suntan la isku murxiyo ee dumarka diirka lagaga hooriyo oo ay rakeenaan marka raggaasi keena maxaad kula talin lahayd
bismi illahi raxmaan raxiim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dembigu waa waxay naftaadu kahato aada necbaysato in dadku kugu arkaan waxaana dadba naftaada u quuraynina ma habboona dadka muslimiinta kale inaad u quudho waa midda labaadee xumuhu waa wax cad oo la wada garanayo waa wax cad oo qof waliba garanaya saasi daraaddeed dadku xumaha inuu joojiya waa waxaan ka hadlayay masalada uu xaaraantinimaynta anuu ku degdegi maayo waayo waa iska suurtagal diraca khafiifa gabadhu inay gurigeeda gudihiisa ku qaadato ama ninkeeda isagu qurxiso waa iska suurtagal waxyaabo badan in guriga lagu samayn karo laakiin waxyaabo badan oo aan arkayo oo ku arko magaalada aada ugu badan oo aad moodo maanta dunida in in badan laga joojiyeyba ayaa markaya aada ugu badan ay kamid yihiin cosmeticski waxaa la ismariyo hablaha waxaan odhan lahaa jidhkiinu sidii u alla idiin sameeyu ku qurux badan yahay ha iska googoynina xanuuno aada u tiro badan iyo balaayooyin badan baa laga qaadaa markaasa weliba innaga waxaa inoo sii raacaa sansorshipba ma jiro wax dawo oo la baadho ama wax qaanuunkeenu uu manciyo oo la ismariyaa ma jiro taasi waxay sababtay wax badan oo yurub markaan joogay aan iska ilaalin jiray oo cunna ah ka kaalay wax laismarmariyo waxa kan ayaan hargeysa gudaheeda ku arkay ma rumaysanaysa hargeysa gudaheeda inaan ku arkay cunno ay ku jirto doofaarka lafiisu halka iskaga rakibmaan dheecaanka yara udhexeeya ku jira raashinuu ku jira in hargeysa lagu cuno laakiin waxa weeyaan cidna wax ma baadho cidna waa jalatin waa maado caadi oo la wada yaqaano waa lafaha doofaarku ama lafaha halkan iskaga laalaabmaan dheecaanka yara ku jira weeyaan wamaada ay u isticmaalaan in waxa biyaha iyo waxa subaga ah inay isqabsan karaan biyaha iyo subag way kala socmaan oo marka la isku daro laakiin inay isqabsan karaan baa loogu isticmaalaa jalatin baa lagu iibiyaa hargeysa gudaheeda idan waxaan odhan lahaa dadka baac mushtarkaana war ilaahay ka cabsada oo waxaa iibinaysaan hubiya arsaaq xalaala doonaysaan waan garanaya kolley wax badan in dadka jaahilnimo u geynayso laakiin waxaan odhan lahaa war ilaahay ka cabsada oo idina wax iska hubiya oo wax xalaala gada waxa xunna dadka ka joojiya ha u keenine wallahu aclam
sheekh mustafe timikaliskaasi aad soo tilmaantay hablo badan ayaa isticmaala oo qaar badan midabkoodii asalka ahaa u dhaawacay xanuunnana mararka qaarkood uu wejiga uga geystay haddaba maxaad tala siin lahayd gaar ahaan da'yarta arrimahaasi ku khaldamaysa
bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah waxaa haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaanan waxa shareec ahaan culammadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay inaan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo marsadaa su-aasha ugu badane dadka maskaxdiisa kusoo degdegta waxa laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirtaa qaaciido qurux la yidhahdo bini aadam isku waafaqsanyayba masalan kuwa cadcadi eurubianisku midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay cafey noqdaan ama brown cadceeda isu dhigaan way wadaan wadaan inay ismadoobayso daraaddeed gabadha reer yurubka ah dabeetana waxay tidhahdaa kaafiga inaan u ekaadoo kale kaafigu muxuu idin leegay idinka kaafigan la cabaa cafey bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa madmadoobi waxay rabaan inay caddaadaan oo iscadeeyaan labada dhanankee quruxda jirtaa yani qurux wax la yidhaahdo qaacido laisku waafaqsanyay ma jirto laakin waxaa jira wax laisku waafaqsanyay oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baalo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana watacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahy gabadh kasta oo qurux loo guursado hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sidaa daraaddeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxdu waxaysay jamaalka dhabtiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaad yay intuu xaliim lee yahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadlaba dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisa siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweentu lacag haysato isleeya dhaqaalaha ka agdhawaata inay kamid tahay qurux laga yaabo inu isleeya gabadhu way qurux badan tahe midabka iyo quruxda badan aad aragti waxaa laga yaabaa inay kamid tahay xasab inay reer ciliyatulqowma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantay waxaa la arkaa buu nabigu yihi inay tahay diintu waxa loo guursado tala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fadfar bidaati diini taribat yadaak buu yihi ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayo yani haweenku iyana waa lamid ragga maxaa ay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uu leeyahay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ida jaakum minman tardawna canhu diina wakhuluqa war hadduu idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raalli ka tiid fasawijuuh buu nabigu yihi u guuriye ninkana waxa lagu qiimaynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan uga horreyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diina maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dhagaal la iskoogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay ولذلك baa waxyaabuhu shayطaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay falayugayiruna khalq allah waxyaabuhu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culamadu waxay leeyihin ma ammaano laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalkaa ma wadaysa waxaa xaqiiqa ah inaad u bantaallo in kansar kugu dhaco inaad cadceedda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badanoo maanta jidhkaagu midabka uu leeya uu difaaca aanu difaacmi doonin waxaa hubaala in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinayso intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama kimistis ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariya ay mamnuucba sidooda ka yihin inay soo galaan laakiin waddankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reebtaba mid suna iyo mid boysina iyo mid waliba way timaata waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadne waa qish waa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu lahaa wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa qish ku jira waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxa waxaan xaqiiqo ahayn oo aada muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey an caafimaadkeedana waxyeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam